xoolodhaqatada ku nool dhulka miyiga ah ee hoostaga degmada aadan yabaal ayaa ka cabanaya biyare haysata iyaga iyo xoolahooda xoolodhaqatadan oo meelo fogfog ka keena xoolahooda ayaa markii ay tagaan ceelka waxay xilliyada qaar ceelka ay ka wayaan biya taasoo sabab ah in ceelka marna laga helo marna laga waayo maadaama uu ku shaqeeyo soolar qaar ka mid a xoolodhaqatada meelaha fogfog uga yimaada ceelkaasi ayaa ka warbixiyay dhibaatada ay ku qabaan biyarida ceelka ceelkan saddex saacan uga soo aroornaa biyuhiisuna waa nugu yaryihiin marmar ceel kale uga aroornaa in biyuhiisi nagu yaraadaan ba naga go'yo marka ceel kalena waa ku yaalina macnaha waxaa tabartiyaa nugu liidata raacada baa tabartaa ku liidata inay ku samaysan lahayeen marmar waxaa dhacda waa go'yaa ayaana lagu onaadaa markii lagu ogonaado kabacdina uun iyo uun maaragtay sheeg ee iyo uun laysku noqdo dad muslima noo kaalmeeyaan haddii ilahay dhada aan aan ku xiranaa dhibab nagula sameeya haddii maaragtay ummaddu noo samay hayso iyo sheeg islaamkaas noo samay hayo ceelal ceel kaleeto waa u baahanna haa walaal waa sax meexashan waxaa looga soo orooraa saddex saac ilaa muddo gaarayso afar saac waxaa la yidhaha meeshaan ceel soolar waa kana waa taagannahay qoraxduu ku shaqeeyaa marka oo ay hugaanta ay jirto biyo fiican xataa ma lahan waa lagu lugoa aniga xataa waxaa ka mid ahay dadka soo aroora soona afar saac ilaa shan saac u socda beledka soo socda ceelka biyo fiican ma lahan halkaan hadda taaganahay waa kaxda ceelka biyuhu waa waxay ka mid yihiin nolosha bini'aadamka haddaysan meeshaani biyo lahaynin cid ku noolaa mayso meelaan biyo lahayn aadanya baa waxaan hadda jooga waa geel iyo dadkii soo dhaanshay waxaa laga yaabaa afar saacadood shan saacadood dad geel soo dhaaminayo oo soo fuliyey in ay joogaan haddana biyo la-aanay ugu imaanayaan haddii qof soo socota afar saacadood oo soo fuliyey haddana biyihii ay cariir yihiin waa dhibaato kadarna magaalada caawa hal saac haddii la gaaro wax biyaa male iyadoo hal sac biyo aansan la helayn ay haddana biyihii qaraar yihiin baaqa aan uga dirayno waxaa waaye in biyaha noola soo kordhiyo oo noogula noqo oo biyo fiican aan ka helno oo ninka la yidhaaho meeshaan aanan ku soo lugoyn oo biyo fiican la siiyo waxaan u baahannahay ugana baahannahay dowladda federaalka soomaaliya inay u keento reer aadayaba ceel weliba si deg deg ah ula soo gaaraan waxaan hadda taagannahay waa ceelka degmada aadayaba deegaanada hoostaga degmada aadan yabaal ayaa inta badan waxaa ku yaala ceelal kuwaasoo aan shaqaynin islamarkaana u baahan in dib u dayactir lagu sameeyo